waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo dhex maray ciidamada ammaanka ee maamulka puntland iyo dagaalyahanada kooxda daacish kaasi oo ka dhacay gobolka bari dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda daacish aroortii hore ee shalay ay weerar culus ku ekeeyeen deegaanka dhar jaalle ee gobolka bari halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa puntland ee loo diyaariyey in ay dagaalamayaasha daacish ka saaraan dhulkaasi weerarka kooxda uu ku bilowday ismidaamin ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray dagaalyahanada weerarka soo qaaday iyo ciidamada maamulka puntland labada dhinac ayaa waxaa soo kala gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacyoba leh iyada oo dhanka puntland la shaaciyey in ilaa iyo tobaneeyo askari ay uga geeriyoodeen halka dhaawacyo intaa ka badanna ay soo gaareen dhanka kooxda weerarka soo qaaday ayaa iyaguna la sheegay in ilaa iyo siddeed ruux oo dhimasho ay soo gaartay inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin tirada khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo iminka ku sugan magaalada boosaaso ayaa isbitaalka magaaladaasi waxa uu ku booqday qaar ka mid ah askartii ku dhaawacantay dagaalkaasi afhayeenka howlgallada puntland ayaa gelinkii dambe waxa uu ka hadlay dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaana uu sheegay in dagaalka uu ku bilowday weerar lagu soo qaaday ciidamada puntland hase yeeshee ciidamadu ay la socdeen in weerar lagu soo yahay ayna ka hortageen oo ilaa iyo siddeed ruux oo ajnebi ah ay soo bandhigeen sida uu yidhi la dagaalanka argagixisada puntland joogay deegaanka dharjaale ee gobolka bari nimankii dhiigmiiradka ah argagixisada daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday sataraydka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaas kooxdaasu soo weeradhay dhammaan kooxdii soo weeradhay siddeed nin oo ajnebi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha puntland halkaas muxuu ahaay fashiliyey argagixisadaas waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen taargetkii meeshuu ahayd bay u sii guureen halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiibuu u sii socdaa dhammaan dadka reer puntland waxaan u sheegaynaa wax broblem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka puntland mar kasta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeyey iyaga iyo reer puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uunbaa fulinteedii baa la wadaa waxaana usoo ciidanka u soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro ilaa iyo taariikhiyan haddaan gadaal u milicsanno ilaa iyo sagaashan iyo labadii dagaal baa inaga dhexeeyey innaga iyo kooxaha diinta kugabada dhibaato badan baanu u geysanay marnana ma ay ogolayn dadka reer puntland inay ku milmaaneen sida koonfurtoo kaleeto inay nagu milmaan waxaana taas u sabab ahaa ciidanka geesiyaasha puntland oo aad iyo aad ugu dhabaradeegay ama ilaalinta ama amniga ilaalinta amniga inayan marnaba ayan dadkooda khalkhalgelin ama dalka ayan wax u geysan taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka bari buuraleyda gobolka bari intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii aynu ka soo gudubnay maamulka puntland ay sheegeen inay qorshaynayaan howlgal ka dhan ah kooxda daacish ee ku sugan buuraha gobolka bari ee maamulkaasi iyagoo goobta iminka lagu dagaalamay ku soo bandhigay ciidamo aad u tiro badan iyo gaadiid dagaal dhanka kale iyada oo dagaal beeladyo khasaare fara badan uu ka dhashay ay ka socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada dalka gaar ahaan gobollada hiiraan iyo mudug ayaa kulan ay isugu yimaadeen ururada kala duwan ee haweenka soomaaliyeed iyo wasaaradda qoyska xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa laga soo saaray baaqnabadeed loo diray beelaha ay colaadu dhex taallo qaar ka tirsan haweenkii kulankaasi ka qaybgalay ayaa halkaasi ka hadlay iyagoona sheegay siday muhiimka u tahay in laga shaqeeyo nabadda gaar ahaan haweenka soomaaliyeed maadaama dhibta ugu badan ay iyaga soo gaarayso marka uu dagaal dhaco seediyaan rabnaa gabar iyo sodohaan rabnaa waxaan u baahannahay dadkeenna oo isdhex mara oo nabad isku dhex mara dalka meeqa meeloodaa dhibaato ka socotaa hal meel baaq uma dirayno ununka dalka soomaaliya kulligiisaan u diraynaa waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro gabdhaha soomaaliyeedow ma tihiin kuwii dabka horin lahaa ma tihiin kuwii baroorta iyo ooyinta iyo maxaa la yidhaahdaa dhulka isku garaaci lahaa waxaan nahay gabdhihii nabadda dhalin lahaa waxaan nahay gabdhihii khayrka iyo wanaagga isku horseedi lahaa gabadha soomaaliyeed ayadaa qabiil kasta ka soo jeedo maanta aniga halkan taagan soomaali cidaana wax ii gelin inay jirto uma malaynaayo hadday jirtana waa ay yar tahay maanta haddaan ciddeeda idhaahdo tolaayey waxa soo baxaaya waa mid kaloo aniga dhinaca kale igagala soo jeedo iyo mid kaloo xididnahay iyo midaan qaraabo kale dhinac ka nahay marka so gabdhaheena sharafta leh waxaa loo baahan yahay ee jooga duurka waxaa maanta aan ka fikirayna ee dowladdeenu ay ka fikirayso waxay tahay sidii maanta ay gabar soomaaliyeed aysan ugu umul raacanin dayac aysan ugu raacanin baadiyaha aysan baahi ugu dhimanin aysan cadow ugu loolamin meeshaas cadowgii la xoreeyey oo nabadda aan sugayno gabadha meeshaas ka- baangadda sidato ogow goob ay ku dhasho uma diyaarsana ceel uma qodna haddana waxay sabood garaynaysaa cadaaladdaradii iyo dhibaatadii wiilasha ciidanka ahaa ee dhibaatada loo geystay khaasatan falkii ugu dambeeyey ugu argagaxa badnaa waa cambaara inayna cid kasoo gacan ka qaadata waxaan ka codsanaynaa laamaha amniga iyo madaxda qaranka waa in cadaalad loo helo lana keeno cadaaladda horteeda goobaha kale ee la isku laynaayo waxaan arkaynay gabar soomaaliyeed oo lasoo qabtay dagaaladii ka dhacaya mudug waad arkayseen wixii ka dhacaya ma daawan karno xamar jajab waad aragteen wixii ka dhacay gabar soomaaliyeed ee saygeedii middi intuu qaatay sidaas uu la dhacay shan caruur ay u dhashay xaggee noo harsan marka haddii nala gubay haddii nala dilay haddii wiilashii aan dhalnay dareyska watay la- la- laynaayo anigu waxaan u fahmay in dowladda la fashilinayo in la shaqaysanaayo in nimankii khawaariijta shalay la shaqaysanayay oo aan la wacyigelin maanta inay fursad weli haystaan taasaa inoo muuqanayso و إلهي سبحانه قادر دولة تصو عدالة عدالة ووحن لقى مارن كرين wax nabaata fa aadi kara ma jirto wax biis aadi kara ma jirto waxa maanta ma asaayadaas loo xirtay maradaas cad calaamadeeda waa adduunku waa biis laakiin annaga biiskaan raadinaynaa waxaan idinku talnaa gabdhow tu kastaba gurigeeda ha ka bilowdo dariskeeda ha ka bilowdo inaan isku duubnaano ilaahayna barino ugu dambayntii kulanka waxaa laga soo saaray baakh ay warbaahinta u akhrisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya kulan ay isugu yimaadeen haweenka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida haweenka ururada bulshada rayidka haweenka gobolka banaadir haweenka siyaasiyiinta gabdhaha ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada oo ay martigelinayso wasaaradda qoyska iyo horumarinta xaquuqul insaanka ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay halkan kusoo gudbinays- waxay halkan kusoo gudbinayaan baaq nabadeed haweenka soomaaliyeed waxay ka xun yihiin colaadaha iyo beegsiga ka baxsan shareecadda islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ee kasoo cusbaanaaday qeybo ka mid ah dalka waxay u baaq waxay ku baaqayaan in la joojiyo colaada colaadaha u dhaxeeya dadka wada dhashay beegsiga iyo barakicinta shacabka maatada ah ee sababay khasaaraha baaxada leh baaxadda leh ee isugu jiraan dhimasho dhaawac iyo barakac haweenka soomaaliyeed waxay ka codsanayaan odayaasha dhaqanka culimowdiinka dhallinyarada inay ka qayb noqdaan hanaanka geedi socodka nabadeynta dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano ka mid ah dalka maadaama dhibaatada ugu weyn ay soo gaarayso hooyo soomaaliyeed oo ku weynayso ilmaheeda walaalaheeda walaalkeed iyo saygeedaba sidaa daraaddeedna aan loo dulqaadan doonin in dagaal sokeeya ka dhaca dalka waxaan ka dalbanaynaa laamaha dowladda qaybahooda kala duwan ee ay qusayso arrinkan in si dhib ah si dhab ah ugu soo baxaan deegaamada ay ka jiraan colaadaha sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo ciidamo amniga si loo kala dhex galo dadka walaalaha ah ee fidnadu dhex taalo iyo in amniga goobaha ay colaaduhu ka socdaan la sugo si loo kala qaado maleeshiyaadka hubeysan ee isku hor fadhiya goobahaasi iyo in ay ku soo dabaalaan saraynta sharciga nabadda iyo kala dambeynta haweenka soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dhinacyada walaalaha ah ee ku dagaalamaya qeybaha ka mid ah dalka in dagaalka ay shuruud la-aan joojiyaan miiska wadahadalka lagu xaliyo wax walba oo khilaaf keeni kara isla markaana la ilaaliyo xuquuqda dadka birmageydada ugu dambeyn haweenka soomaaliyeed waxay allah subxaanahu wa tacaala ka baryayaan in naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan inta ku dhimatay dagaalada dhacay inta dhaawacana inuu ilaahay noo boogadhayo wararka s b s magaalada muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali